xubno ku dareeran bulshada reer gaalkacyo qeybo shilshil duwan iyo weliba ku qeyb galena kulan wacigelin oo ka saabsan sidii lanhoojiilay mashruuca walbarowka bilaantiyo weliba sidii uun ku qeyb qaadan lahayeen baradowka hirfado galanta anka horeegna waliba kulanku ku hadalay cabdikaafi maxamuud oo kumid eh mas-uuliyiinta ku dareertay hay-adda c b d mashruucan wuxuu soo bilowday adiga sanadkii iyo labaatanka mashruucaasi wuxuu socdaa ilaa iyo hadda wuxuuna dhammoon doonaa insha allahu disembar waxaa loogu talagalay inay ka qayb qaataan oomay ka faa'iidaystaan arday oo dhallinyaro ah oo isugu jira haween iyo maaragtay ragba ilaa hadda waxaa ka qalin jabiyey ama ka faa'iidaystay barnaamijkaas arday kii arday waxaa ka qalin jabiyey oon xafladooda dhignay dhowr maalin ka hor arday oo ka mid ah aaanka arday oo ka qalin jabiday waxaa dumarka ahaa labaatan iyo shan arday hadda waxaa dufcadii labaad u fadhiya oo dhiganaya oo barnaamijkan ka faa'iidaysanayo boqol iyo toban arday oo cusub marka waxaan rabaa wax yar inaan taabto si aan meeshan waxa aan uga hadli doono aad u fahamtaan ujeeddadooda sanadkii hore ama dufcadii koowaad waxaa la qoray boqol iyo toban arday waxaa ka faa'iidaysatay oo dumar ka ahaa labaatan iyo sideed arday boqol iyo tobankaas laakiin dufcadan labaad waxaa isla fadhiisatay boqoliyo tobankii waxaana arday dumar ka ah afartan arday dhinaga kalahana kumida hubnoogay ku dareereen ururada bulshada iyo weliba iyo kuma hadnagana mashruuceen walbarow ka bilaantaa tirisboortigii waxay isugu dareen iyo waxbarasho run ahaanta uga mahad celinaynaa waxyaabo badan bay qaateen waxa weye inta hadda ay soo wadaan inta iyo inka badan baan ugu mahad celinaynaa waxa weeye dadaalada tirada badan leh oo aad gabdhaha siiseen oo aad wiilasha siiseen run ahaanta waa anfacday qaarkood baa ku shaqaysay waxaan c b d ku ammaanayaa anigoo afka nugulka ku hadlaya hooyooyinka iyo dhallinyarada dhallinyaradana waxay ka badbaadiyeen dhowr khatarood ay ku jireen sida tahriibkii oy badaha ku dhammaanaayeen askarayntii oo la askaraynaya cunugu markuu inta baado meelaha injiri ku gasho kaalay maxay ahte xoogaagaan qaadee isdhiib ka dhacaysay way ka badbaadeen waay kaloo kawaxaa kaloo nagu soo kordhay hadda baalkii la dhahaayay ciyaal weero marka waxaan leeyahay waa maxay ciyaal weero maaha caruur yar yar toban jir maaha labiyo toban jir maaha intuu xaafad ka taga xaafad kale toban jir ma tegi karo waa inta shaqo la-aanta ah marka aanu wada istaagna sidaan dhallinyaradana shaqo ugu wada raadin lahayn aanu wada istaagna dhallinyaradana sidaan u wacyigelin lahayn c b d boqolkiiba shan boqol waxaa ku mahadsantihiin ogaanshaha dhallinyarada niyad dhiska dhallinyarada iyo soo kobcinta gabdhaha